waxaa maanta dab xoogan ka kacay suuqa weyn ee xaafadda hantiwadaag ee magaalada jowhar kaasi oo geystay khasaare hantiyadeed waxaana gurmad sameeyey shacabka ku dhaqan afarta xaafadood ee magaalada jowhar maamulka degmada maamulka gobolka iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle qaar kamida ganacsadii ku hanti beelay dabka ayaa ka hadlay daroonkooda iyo hantidii kaga baabaaday dabkaasi alxamdulilah laakiin waa ku guuleysanay ambaraastii iyo ciidamadii aanoo imaadeen alxamdulilah dabka waa ku guuleysanay rafaad bood waa soo mara laakiin alxamdulilah had waa allah had laakiin sisinta iyo nacaas ugu daran laakiin waa alxamdulilah wax badan waa badbaadiyey laakiin waxyaaba qaar waa gubteen alxamdulilah maasha allah gaari booliisku inu soo gaaray waana alxamdulilah hadda sidii hore waa dhannaayo oo zaa'id uu noo caawiyey caawinaad weynaa ka helnay dadka kale wax nagu hayi karaa moono biyo walba waa ku helnay alxamdulilah sidii hore waa dhannaa magacay waa muscab xasan cusmaan ku nool magaalada jowhar saakii masiibaha ilaahay noo keenay maasha allah qadarta ilaahay noo ku qanacsanahay dabka wuxuu ka kacay agaarka suuqa doorada saacadda maxay ahayd hal saac iyo bar rafaad badan aniga ahaantay nafs ahaantay maanta waxaa u hurin inaa shacabka soomaaliyeed wixii dhibaato ku jiraan inaad qabto qofkii caawin u baahan oo caawiyo maasha allah haddana waa ku dadaalay waana kusii guda jirnaa weli maasha allah dabdamiskiina waa la soo gaaray dhowr iyo saddex dhowr iyo saddex afar afar shan camal waa la soo gaareen maanta aad iyo aad ciidamadu way joogaan wasaaraddu way joogtaa wax walbo dadaalkii waa lagu dadaal waa meeshan waa joognaa sida horena hadda waa dhannaayo sidaan isika si fiican waa rajaynayna insha allah waxaan leenahay no alxamdulilah qadar alla waa xoran tahay waana ku sabraynaa magacii waa maxamed cabdulla xasan waxaa ka mid ah magaalada reer jowhare saaki dibkaana saaki waxaa ka bilaawday abaaro hal saac dibdimiskiina hadda waxaa lagu guulaystay saraakiishii iyo ciidankii iyo shacabkii waa guulaysteen wallahi alxamdulilah hadda hawa waa nabad qabnaa dhaalaa dhib qabna ma jiro laakiin lamaa ammaanka waan dawaana gabagale haddana waa halbegi qaybta waxaa iska kaxay habakaaro ilaa iyo hilibka meesha qaybta hilibka hadda lamaa amnigi waa guulaysteen dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle cumar maxamed cumar gaabo ayaa ka hadlay khasaaraha dabka ee suuqa xaafadda hantiwadaag ina lilah wa inaa ileyhi raajicuun ina lilah wa inaa ileyhi raajicuun maanta waxaa dhacday musiibo musiibadaas oo ka dhacday magaalada jowhar suuqii weyna ee magaalada ayaa dab qabsaday saakay saad ku jeedaan ilaa iyo hadda waxaa lagu jiraa sidii loo dami lahaa waxaa gubtay dhammaan bacadlihii magaalada jowhar iyo qaar ka mid a dukaamankii kaloo alaabaha kale oo lagu iibinayey marka waxaan leenahay halkaan waxaa ka dhacday dhibaata aan la soo koobi karin ama aan la qiyaasi karin waxaan halkaan uga mahad celinaynaa shacabka reer jowhar oo ku dadaalay inay damiyaan dabkaas iyadoo suuqa cariiri ah meel laga soo galo lahayn naftooda u huray iyo maamulka gobolka iyo degmadu ayagana baallooyin iyo keenay baabuurkii biyaha ee dabdamiska dabkan ka kacay suuqa hantiwadaag ee magaalada jowhar ayaa waxa uu bilowday abbaaro halkii saac iyadoo uu geystay khasaaro ugu dambeynna lagu guulaystay in la damiyo dabkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa gaaray goobta waxauna madaxweynaha xusay in baaritaan deg dega lagu sameyn doono waxyaalaha sababay goobta iyadoo laamaha amnigana durbe ay bilaabeen inay baaritaan ku sameeyaan waxyaabaha sababay in uu dab ka kaco suuqa xaafadda hantiwadaag ee magaalada jowhar